marka qitaalka fitanka waxay ka mid tahay usuusha ahlusunna waljamaaca in dagaalada fitanka laga dheeraado dagaalada fitanka in laga dheeraado waxay ka mid tahay usuusha ahlusunna waljamaaca ayay markaa ka mid tahay marka waxay ku tacalluqdaa baabkan bay ku tacalluqdaa waxaa kaloo markaysaga la mid ah in la yidhaahdo xukun yani waxaan ku gaadhayaa ummadda inaan ku baxo oo dabeed markaysaga waxaa markaa ummaddii baan la dagaalamayaa dabeedna markaa dadkaan ka qaalib noqonayaa walow haba yidhaahdo anigu xukum islaamiyaan doonayaayo diin inaan ku xukumaan doonayaaye walow sidaa haba yidhaahdee hadduu markaa dadkii ku baxo oo uu la dagaalamo yani sida waktiyada qaarkood dhacday yani waxay tahay waa min qitaali fitan waana muxaram oo markaysaga ma banaana xaaraan weeye oo ma banaana ha ahaadeen kuwa ku baxay wadaadda ha ahaadaan ama markaa wadaadda qaar aan ahayn ha ahaadaan farqi ma kala laha waxay noqonaysaa bixitaanka ummadda ay ku baxeen ee ay doonayaan inay la dagaalamaan oo ay dabeedna xukun sidaa ku gaadhaan waxa uu noqonayaa mid xaaraan ah oo aan shareecada ku bannaanayn in laga qayb qaataana aanu markaa bannaanayn in laga qayb qaataana aynay markaa bannaanayn marka dagaallo badan oo dhacay waxa uu ahaa min baabi lfitan ayuu ahaa ibnu khulduunna waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa marka la yidhaahdo almuqadima in waxa weeye dad fara badan oo marka waxa weeye wadaadda ahi waktiyo badan inay baxeen oo kala duduwan si ay xukun u gaadhaan inay u baxeen waxaanay markaysagaa laga qaalib noqday buu yidhi iyaga oo yani ma'juurin aan ahayn oo aan ajar ka helin dagaalkooda ee laakiin dembi ka xambaartay ayaa laga qaalib noqday oo ay markaysagaa noqdeen marka marar fara badan baa arrinka noocaas marka u dhacay oo inta ay waxa weeye jiboodeen oo ay arkeen markaysagaa fisqi iyo xumaato iyo waxyaalo jira dabeedna ay yidhaahdeen arrinka noocan waxay u baahan tahay gacan in wax lagaga qabto dabeedna waxay ku dhaceen fitnadii joogtay fitno kale oo ka badan inay markaas sababaan oo aynay waxba islaaxinin oo ay noqoto markaysaa markaa yani inay yani geelu darantii kuma dararine waaba kaga daray oo yani wixii markaysaa markaa ay ka cararayeen fasaad iyo xumaato ay usii siyaadiyeen mooyaane wax maslaxo ah iyo khayra oo ay usii tareen inaynay jirin ayay noqotay marka arrinka noocaas oo kalena markaa saas iyada abaanu mashruuc u ahayn oo mid banaanna aanu ahayn yani ariiqada waxa weeye xukun sharciga lagu gaadhaana ma aha insaaf la qaato oo la yidhaahdo ummadda ayaan markaysaa markaa la dagaalamayaa oo aan ku baxayaa taas iyadaa ma aha ariiqada xukum sharciga lagu gaadhayo ee ariiqa marka xukum sharciga lagu gaadhaya wuxuu noqonayaa in waxa weeye dadka shareecada la baro oo waxa weeye dadka la hagaajiyo dadku hadday hagaagaan oo islaaxaan waxaana waxay noqonaysaa in waxa weeye ciddii markaa yani qumanay hadday fara badato yani shareecadii in lagu xukumo oo dad qumanoo xukumaa ka soo baxaanna waxa weeye waa suuroobaysa oo waxa weeye kolba siday dadku yihiin ayuunbaa xukumku noqonaya laakiin waxa weeye dadkii oo xumaato u badan in xukunku hagaago oo xukunku wanaagsanaado ma suuroobayo ilaahay waxa uu inoo sheegay yani waxa weeye dadku hadday dhaalimiin noqdaan in waxa weeye cidda xukunka u noqonaysaana inay dhaalimiin noqonayaan wakadalika nuwalli bacda alaalimiina bacdan bima kanuu yaksibuun sidaasaanu dhaalimiinta qaarkoodba qaarka kale uga madax yeelnay yani kasabka iyo xumaatada ay la imanayeen darteed marka shacabku hadday dhaalimiin noqdaan kuwa xukumaya ee hogaanka u qabanayaana iyaguna kama ayaan roonaanayaana iyagoo kale noqonayaan iyagoo kale ayay noqonayaan balaag mujtamaca iyo xaalka uu yahay sida uu ku sugan yahay salaad la-aanta yani kufriga iyo gaalnimada lagu dhawaaqayo la cadaysanayo rasuulka la caayayo diinta la caayayo ilaahay cayda la caayayo malaa'igtiisa cayda la caayayo fisqiga iyo xumaatada oo xarab beelay yani salaad la-aanta oo guriga walba joogta oo dadka la odhan karo talow markaysagaa waxa ka tukadaa toban ma gaadhaan boqolkiiba sagaashanka ka sagaashanka kale salaad la-aan haba noqdaane talow waxa tukadaa toban ma gaadhaan yani xaalku uu sidaas iyada ay yahay oo waxa weeye ay sidaas tahay intaa tukanaysaana weliba aynay wada qumanayn ee salaada un in badani ay hayso waxa weeye inay shareeco wana shareeco markaysaga yani lagu xukumo oo xukum wanaagsan ay helaan waa midaan sidaas yada u suuroobi karin yani marka weeyaan ee wuxuu noqonayaa un mid noocoodoo kale ah ayuu noqonaya walaa nara sayfa waxa uu yihi sheika musanifka ahi walaa nara markaysagaa ma ictiqaadsaninoo ma qabno asayfa markaysagaa seefta calaa axadin qof korkii inay ku sugan tahay oo la dili karo min ummati muxamadin ummadda nebi maxamed ka mida in la dili karo qof ka mida oo in dhiiggiisa la daadiyaa uu bannaan yahay ma qabno ilaa maa wajaba calayhi sayfu miduu seeftu ku waajibtay oo daliil cad loo hayo in la dilo mooyaane mid kale in la dilaa yani ma banaana waxaan halkaasi baraarujinayaa waxaa dhacda masalan dadka markaysagaa waalidada ah waktiyada qaarkood yacni ubadkooda inay siday doonaan ka yeeli karaan ayaad moodaa inay ictiqaadsan yihiin oo haddii markaa yani ubadkii uu xumaado qaarkood ay dhici karto inay ubadkii dilaanba ta noocaasi wax markaa u bannaan ma aha waxaanu noqonayaa markaysaa markaa qaatilkii markaa dilayay yani markaa naf aan dhiiggeeda loo banaydin ayuu la dembi noqonaya ayuu la dembi noqonaya waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahanamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waxaa laynoo sheegay qof mu'mina qofka bareer u dilaa inuu waxa weeye shan ciqaabood leeyahay inuu naarta jahanamo gelayo inuu naartaa ku waarayo inuu ilaahay nacdalay oo naxariistiisa ka dheereeyey inuu ilaahay u cadhooday inuu cadaab weyn loo diyaariyey shantaa ciqaabood baa loo sheegay qof muumina qofka bareer u dilaa qofkaa muuminka ah awlaaddaadu kama reebana waa ka mid waayo waladkaagu waa markaa ilmo macsuumu dam ah oo dhiiggiisu marka aanu xalaal ku ahay inaad disho haddaad baydhbaydh ku aragto kuuma banaana waxay kugu banaanaan kartaa daliil cad bay kugu banaanaan kartaa xataa zinada dee waxa weeye zinada lagu baneeyey waa zinadii muxsanka yani waxa weeye waa qof guur hore soo maray laakiin qof aan guur hore soo marin in la dilo dee sharcigu markaysagaa zinadii kama qabo ee waxa weeye hala jeedi labaa lagi boqol jeedal ha laga jaro weliba marka waxa weeye hadduu guur hore soo marayna cidda dilaysaa waxa weeye waa xukuumadda ee ma aha iskama ogayo qofku iskama dilayo waalidkii iskama dilayo wakadalika jeedalkan boqolkaana waxa weeye markaa xukuumadda ka ofin laakiin waxa weeye inuu yidhaahdo haddii markaa aan baydhbaydh ku arko inantii ama inankii naftaaban ka jarayaa sharcigu wuxuu u banaynaya ma aha ee waa xaaraan weeye dembi kabiiro oo weyn oo min kabaa'iri dunuub ah ayaanu ku dhacay waxaana waajibku ay tahay inuu ka toobad keeno weeyaan ha yeeshee hal arrin ayaa waalidka markaysaa markaa isaga la siiyey waalidnimada darteed halka arrin waa maxay waradkiisa uu dilo looma dilo bareer ha u dilo laakiin looma dilo oo in loo dilaa markaysagaa yani ma banaana laa yuqaadu lwaalidu liwaladih laakiin xagga kale oo dhan wuxuu kala mid yahay xagga ciqaabta iyo xagga magta wuxuu kala mid yahay waxa weeye qof markaa muslima oo ajnabiya qofkii dilay buu kala mid yahay xagga kale waxba kama duwana magtiina waa lagu leeyahay haddii dadka warasadi aynay ka cadfinin isagu meesha waa ka baxaya laakiin waxa weeye ilmaha hooyadii iyo walaaladii baa isa soo taagaya makti iyagaa ku leh haddaynay ka cafinin sharcan bay ugu leeyihiinoo waa ku dambaabayaa makta uka haysto inuu ka toobad keenana waajibku wey marka xagga ciqaabta iyo xagga diyada iyo makta waxa uu kala mid yahay qof ajnabiya qof dilay ayuu waalidku hadduu ilmihiisa dilo kala mid yahay laakiin wuxuu kaga duwan yahay uy waalid ilmihiisa uu dhalay looma dilo looma dilo laakiin xagga kale ciqaabta aakhiro iyo waxa weeye diyada adduunyada laga waajibiyey labadaba waxuu kala mid yahay qof muslima oo ajnabiya oo xaqanaasa dilka uu dilay ayuu kala mid yahay waxba kagama duwana markaa jahli iyo xadgudub weeye iyo xadgudub markaysagaa laga yaabo kuu ilmuhu la yimi mid ka badan inay tahay ayuu qofku ku dhacay markuu iska dilo markuu waxyaalaha qaarkood ku arko wallahu aclam oo yani aan gaalnimo gaadhsiisnayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة, وولاة أمورنا وولاة أمورنا وبتخفيف الله ولا نرى مقبنا وما اعتقاد سنين الخروج بحس الغبحه على أئمتنا مدحض يدا بحس الغبحه ما اعتقاد سنين هدان أهل السنة والجماعة نهي وولاة أمورنا أمورها يقى قوة مسؤولك كان إن لغبحه يعني مقبنا وإن جاروا ظلم إيا جور يعني هبا لي ما داني وإن جاروا هبا ظلم السميان وها حد قدبان بئه يعني ما قبنه إن مركا لغبحه ولا ندعو عليهم هبار ما إنه يعني مدحدا ولا ننزع كسيب ما إنه يدا قعا من طاعتهم أطيعتان كلا أديعينه يعني كما قريف إنه وقعنت كما سيبينه بمعنى وحوية طاعته ديدي مينه وكما قعن صير دونه ونرى وحن اعتقاد سنهي طاعتهم أطيعتان كي يقال أطيعا ووحي أن معصئها إن لقوا أطيعا من طاعة الله عز وجل إن كم تهي أطيعتان كإلهي إلا أطيع أيه عز إلهي مركا غالب نقوي وحوقي لي وجل وإنهي فريضة وحبنان إن تلاهضهم ونرى طاعتهم فريضة أما تلاهضوا حوي ونرى طاعتهم يعني من طاعة الله فريضة أي حال أي مفروضة مثل فرل يرى ما لم يأمر إنتين أي أمر بمعصية معصين تين أي أمر وحدا بيا أين أي أمر إلا أطيعا إن أي كم تهي أطيعتان كي إله إلا أديعاي وأي فرل تهي أيان اعتقادنا وندعو له وحنقد عينينا بالصلاح hagaajinuu ilaahay hagaajiyo oo islaaxiyo oo hanuuniyo ayaan ugu ducaynaynaa iyo walmucaafaati inuu ilaahay dhowriyo dhowro oo xumaanta ka ilaaliyo almucaafaat laba tafsiir oo kala duwan baa lagu fasiray waa in la yidhahdo almucaafaat waxaa looga jeedaa min alcaafiya laga keenay oo inuu ilaahay ilaasho oo dhowro oo xumaan ka dhowro ayaanu ilaahay uga baryaynaa xumaanta laga dhowrayana fi dunya walaakira ayaa soo gelaysaa xagga addiin ahaan yani wax diinta ku xun wax marka aakhiro ku xun wax adduunyada ku xun mid waliba waa soo gelaysaa waxaa kaloo bannaan in la yaha waa min alcafwi wa min almucaafaati yani waxa weeye cafwi baa looga jeedaa wanadcu lahum bisalaaxi waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay hagaajiyo oo camalkooda iyo markaa ficilkooda islaaxiyo oo shareecada mid ku quman oo waafaqsan ka yeelo iyo walmucaafaati inuu ilaahay markaa cafiyo oo dembiyadooda dhaafo ayaanu ilaahay uga baryaynaa labadaa waji in lagu fasirayo mucaafaadka waxaa markaa tilmaamaya annihaaya fii qariibi alxadiid yacni ayuu markaa sheegayaa in labada macne mid walba markaa lagu fasiray laakiin wuxuu horraysiiyey macnaha ah yacni caafiyada in looga jeedo cid kale in qaar aan u baahnayn oo dhibaatadoodana laga dhowro yacni qaar kalena cid kalena aanu u baahin dhibtoodana laga dhowro oo ilaahay ilaasho macnahaas u horraysiiyey waxaanu yidhi waxaa kaloo suurtoobi karta mufaacalo cafwi laga keenay inay tahay oo ay markaa noqonayso inuu ilaahay caf cafiyo oo waxa weeye yacni iyagana markaa uu markaa yacni dembigooda dhaafo yacni markaa taas iyada ayaanu markaa ilaahay uga baryaynaa halkan waxa uu sheekhu inooga warramayaa ama inoogu tilmaamayaa ictiqaadka ahlusunna waljamaaca inay tahay yacni madaxda muslimiinta inaan lagu bixin fisqi si kastay ula yimaadaan iyo macaasi iyo dunuub si kastay ula yimaadaan inta aynay markaysagaa kufri bawaaxa aynay ku dhicin sida markaa nusuusta ay ku qayday inaan lagu bixin ayuu markaa tilmaamaya masalada noocani waa mas'alo ku yacni mudawan ah oo ku qoran kutubta ictiqaadka kana mid noqotay usuusha ahlisunna waljamaaca ay ictiqaadsan tahay kana mida masaa-isha ay isku khilaafsan yihiin yacni firaqa lumay iyo ahlusunna waljamaaca masaa-isha ay isku khilaafsan yihiin ka mida shaarixuna waxa uu soo arooriyey axaadiid yani markaa badan buu soo arooriyey oo markaa ku saabsan yani markaa xukaamta ama madaxda markaa ku saabsan taas oo markaa tilmaamaysa yani inta la adeecaya inay tahay wixii aan macsi ahayn in lagu adeecayo wixii aan macsi ahayn in lagu adeecayo macsi in cidnaba lagu adeecaa ma banaana waayo waxa weeye amarka waxa weeye ay macsi hadday amraan amarkay amrayaan amarkii ilaahay baa ka horreeyey oo in amarka ilaahay la raaco ayaa markaa waajibku yahay oo isaga ayaa ka mudan amarka ilaahay in la raaco ayaa mudnaansho badan nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi innama afaacatu fi lmacruuf in kaleba maahae adeecitaanku waxa uu ku saabsan yahay waxa wanaagsan ayuu ku saabsan yahay ee wixii xun la yskuma adeeco waxaana sababta xadiidkaasi ku yimi ahaa nin markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka mid ah ayaa nebigu ciidan markaa sariya ah oo gaado ah u dhiibay markaasaa waxa weeye ninkii baa cadhooday markaasaa wuxuu yidhi ma idin amray rasuulku inay adeecdaan markaasay ku yidhaahdeen haa markaasuu ku yidhi orodoo xaabo soo gura way soo gureen dab shida buu yidhi way shideen dabeedna wuxuu yidhi dabka gala halkiiba waxay ku hamiyeen saxaabada qaarkood inay galaan dabkii bay ku hamiyeen qaar kalena waxa weeye waxay markaa way ka qabqabteen oo waxay yidhahdeen waa rasuulkii aan dabka uga cararno hagga rasuulka aan u yaacno rasuulkii bay u sheegeen sala allahu alayhi wasalam dabeedna wuxuu uhi low dakhaluuha maa kharajuu minha abada hadday geli lahaayeen weligood kamay baxeen baa nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka markaas saxiixa weligood kama baxeenna macnaha laga tilmaamayaa ma aha daacada macsida ay ku adeecayaan baa kufri iyo shirki ah oo gaalnimo yani diinta ay kaga baxayaan ah muraadka looga jeedaa ma aha laakiin waa min nusuusi lwaciid waxay ka mid tahay waxa weeye nusuusta ama axaadiista ku soo aroortay waciidka iyo goodiga ku soo aroortay ayay ka mid tahay oo dad markaa muslimiinta ka mid oo fisqi iyo xumaato la yimi loogu goodiyayo naar loogu goodiyayo noocaas weeye waxaana jirta riwaayo kale oo markaa saxiixa ku jirto muslim saxiixa ku soo wariyey oo nebigu sala allahu alayhi wasalam uhi low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yawmi alqiyaama hadday geli lahaayeen ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo kamay baxeen muslimkuna waxa uu ku soo wariyey fii kitaabi alimaara oo saxiixu muslim ka mid ah ayuu xadiidkaas ku soo wariyey waxa uu ku dhacayaa juska labiyo tobnaad yacni markaa ajsaada sharxan marka laga eego ayuu markaa ku dhacaya marka imaamu nawowi wuxuu odhanayaa riwaayadan tilmaamaysa ilaa yawmi alqiyaama waxa waa xayqaydaysaa riwaayada kale ee mutlaqa ah oo yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad riwaayada kale waxay sheegtay maa kharajuu minha abadan oo waa mutlaqo riwaayadanna waxay sheegtay ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ayaynay ka baxaynin marka labada riwaayo waa la ysku xambaarayaa oo ta mutlaqa ah baa ta muqayadkaa lagu qaydaya oo lagu xambaaraya marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi inama aطaacatu fi lmacruuf sababta noocaasa ayuu lahaa adeecitaanka markaa cid lagu adeeco macsiyo haddii markaa la xalaashado oo waxa weeye loo ictiqaadiyo inay xalaal tahay waxay noqonaysaa markaa shirki akbar bay noqonaysaa waxaa lagu adeecayaa khaslada lagu adeecayaana hadday kufri daatadeeda u tahay khaslada iyo sifada lagu adeecayaana hadday kufri daatadeeda u tahay waxa ay noqonaysaa waxa weeye iyaduna waa kufri akbar haddii lagu adeeco ikhtiyaaran loola yimaado walow yaan la ictiqaadinba inay markaa bannaan tahay tafsiilkaasi waxa uu yahay siday ahlu sunna waljamaca masalada u tafsiiliya oo hadduu ku yidhaahdo ilaahay cay oo aad dabeed markaa ilaahay caydo adigaan xalaashanin oo u ictiqaadin inay xalaal tahay ayuu qofka sidaa sameeyey ku gaaloobaya oo shirku daaca ku dhacaya shirki akbar ama kufri akbar oo ku dhacaya tafsiilkaas aynu ishaaray ee hadalka kooban aynu ku tilmaamayna ku tilmaamnayna waxa uu yahay siday ahlusunna waljamaaca ay ka qabaan mas'alada oo ay u tafsiilinayaan mas'alada daacada cid macsiya lagu adeeco waxaa kaloo uu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiis imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq adeecitaan makhluuq la adeeco oo cisyaanka la caasiyayo khaaliqa la caasiyayo lagu adeecaa ma jirto sidaasuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam axaadiid kalena nebigu waxa uu inoo sheegay in waxa weeye hadday macsi la yimaadaan inaan macsida lagu adeecaynin ama macsi ay amraan oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiidka markaa saxiixa ah ee muslim saxiixa ku soo wariyey can cawf bni malik radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaal khiyaaru a'imatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum washiraaru a'imatikum aladiina tabguduunahum wayabguduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum faqulnaa yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum biasayfi cinda dalik qaala laa ma aqaamuu fiikum asalaata ilaa man waliya ilaa man waliya calayhi waalin فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته رواه مسلم في صحيحه حديث كاسي وحاو تلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه مركا شيغي مضحضو إنه يقيب سمان قار ونوانافسن يقار يعني مركا شربضا مركا وحاو وحاو ونافسن مدحدين قوة شعشهين yaguna idin jecel kuwa u ducaynaysaan yaguna markaa idiin ducaynaya yacni kuwa waxa weeye hadday dhintaan aa ku tukanaysaan iyaguna idinku tukanaya waxaana ugu shar badan imaamyaalkiina kuwa markaa nacaysaan iyaguna idin nacaya kuwa iyagu idin necab idinkuna aad necab tihiin kuwa aad nacdalaysaan iyaguna idin nacdalaya kuwaasaa ugu shar badan markaasay ku leean rasuulkii ilaahayow mar hadday yihiin qaar shar badan seef ma ku tuuraayo ma la dagaalannaa yacni ayay yidhaahdeen marba hadday yihiin qaar shar badan ma la dagaalannaa bay ku yidhaahdeen qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda dhexdiinna ku oogaan yacni markaa ha la dagaalamina markaasaa nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi alaa man waliya alaadaasi waa xarfu tanbiih baan kaleya hadduu ilaa usoo aroorina waa istisnaa munqaica yacni kii waxa weeye uu markaa mid madaxahi madax u noqdo oo uu dabeedna arko isagoo macsidii ilaahay la imanaya ha karaahiyeysto macsida uu la imanayo laakiin gacantiisa adeecitaanka uu adeecaayo yaanu ka siibin o aanu ku gacan saydhin ee wixii kale aan macsi ahayn ha ku adeeco macsidii inuu ku adeeca ma banaana ha yeeshee waxa weeye macsidaas aanu ku adeecaynin laakiin wixii kale ee aan macsi ahayn waxay tahay markaa miduu ku adeecaayo ayay tahay axaadiis markaa sidaas tilmaamaysa oo markaa badan baa soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi cala lmari المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني وحو يقف مسلم كاوحة صارا إنه مقلوع أطيعه يعني وحو تشعلها يوحو كراهية يستبه إنه كم مقلوع أطيعه مويانه وحي مركا وحوية معصية إنه أمره معصية دو أمره سمع يطاعه معصية لقو أديع يمرها laakiin ma tilmaamayso wixii kalena inaan lagu adeecaynin ee xadiidkii aynu soo sheegnay siduu tilmaamayey walaa yanzicanna yadan min aaca yacni macnahaasoo kale ayuu noqonaya wixii kale aan macsi ahayn ha ku adeeco nebigu sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan waxa uu diiday in markaa lagu baxo yacni markaa xukaamta ama madaxda in lagu baxo ayuu diiday madax madaxda muslimiinta in lagu baxo ayuu markaa uu diiday waxaanu ku tilmaamay waciid iyo goodi weyn ayuu ku tilmaamay cidda markaa ku baxdana inay fisqi markaa iyo xumaato la timi ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu tilmaamay man faaraqa aljamaacata shibran famaata famiitatuhu jaahiliya nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu ihi ninka jamaacada ka baxa taako yacni ka baxa taako ninka ka baxa oo dabad dhinta wuxuu dhintay yacni bakti jaahilinimo loo nisbeeyey oo bimacnaa akhlaaqdii iyo ficilkii jaahiliyada iyo gaalada oo kale ficil shabbaha ayuu la yimi baa laga tilmaamayaa laakiin looma jeedo waa gaal loogama jeedo yacni waxa weye miita jaahiliya waxaa laga tilmaamaya bimacnaa khasla jaahiliya ku sugan oo arrinkaas waxa weeye fisqi iyo xumaantu ku dhacay baa muraadka laga tilmaamaya yahay jamaacadana waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye waa qowmkii iyo qoladii markaa ku kulmay amiir markaysaga ama markaa yani ku kulmay ra-iis markaa ku kulmay ama khaliifo magacii kastaha lagu magacaabo kaas baa waxaa la yidhaahdaa markaa jamaaca ayaa la yidhaahdaa jamaaco ayaa la yidhaahdaa oo inta waxa weeye markaa madaxdaasi uu yahay mid markaa aan gaaloobin oo kufri dawaaxa oo aan wax ta'wiila lahayn inta aanu la imanin waxa ay tahay in daacadiisa laga baxaa yacni mid bannaan ma aha waxaana fasiraysa riwaayo kale oo sheegaysa oo saxiixo ah man faaraqa sulطaana qiila shibrin famaata faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqih ninka waxa weeye suldaanka ka baxa taaka in la eg yacni markaa ka baxa oo dabada dhinta ninkaasi qoolkii islaamka qoortiisa waa ka siibay xadiidkaasina waa saxiix sheikhulalbani waxa uu tilmaamay xadiis saxiixa inuu yahay oo imaam axmed iyo kayrkiiba markaas soo wariyey saxiixuljaamic iyo saxiixu tarkiibka iyabuu markaa ku saxiixiyey uuna caddeeyey xadiisku inuu saxiix yahay marka waxa weeye macnaha waxaa looga jeedaa marka la leeyahay faqad khalaca ribqata alislaami min cunuuqihi waa nusuusu lwaciid baa looga jeedaa wuu gaaloobay laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa fisqi iyo xumaanto ayuu ku dhacay baa looga jeeda oo bimacnaa waa faasiq saas iyada abaa markaa laga tilmaamaya marka axaadiis badan baa markaa taasna ku soo aroortay waxaa kaloo nebigu sala allahu alayhi wasalam la weydiiyey yacni markaa bixitaanka lagu baxayo oo waxa uu yihi marka waxa weeye ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan bixitaanka markaysagaa lagu baxayo wuxuu tilmaamay inaan waxa weeye gacan inaan laga siibin ilamaa iyo waan laa nunaazica alamra ahlahu ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan inaa waxa weeye kufri cad aragtaan mooyaane kufrigaas oo bawaaxa oo daahiro mid khafiya aan ahayn ee markaa bawaaxo muuqanaya ama bawaaxo markaa ta'wiil kufri aan ahayn aan aqbali karin culamada qaarkood waxay ku fasireen laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni markaa kufran ay markaa bawaaxan daahiran bay yidhaahdeen marka waxa weeye kufri bawaax ah oo bimacnaa ta'wiil aan aqbali karin yacni kufri wax aan ahayn in lagu fasiro aan aqbali karin ilaa aad ka aragtaan ha ku bixina ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay ilaa an taraw isman bawaaxan ama macsiyatan lilahi bawaaxan culammaduna riwaayaadka noocaasa waa kulmiyeen oo waxay ku kulmiyeen haddii waxa weeye yacni adeecitaanka la adeecaayo haddii marka waxa weeye la iska diidayo in la in la inaan la adeecaynin ay tahay waxa weeye iyadu macsi cad waa inay noqotaa waxaan lagu adeecayninoo waxay ku fasireen riwaayaadka biismin bawaaxin ama isman bawaaxan ama macsiyatan bawaaxan riwaayaadka sheegaysa waxay ku xambaareen in looga jeedo waxa weeye adeecitaanka aan la adeecaynin oo wax aan lagu adeecaynin waxaa jira macsi bayina oo cad oo macsinimadeedu ay tahay mid aan taawiil lahayn haddii laakiin looga jeeda bay yidhaahdeen in markaa xukunka lagu qabsanayo oo lagula dagaalamayo taas waxa weeye riwaayada kalea lagu xambaarayaa ee tilmaamaysa ilaa an tarow kufran bawaaxan in looga jeedo gaalnimo cad inay markaa noqoto sidaas iyada ayaa markaa lagu yani jamciyey oo waxa weeye imaamu nawowi laftiisuna uu tilmaamay xaafid ibnu xajar laftiisuna uu ku sheegayaa fatxulbaariga uu ku tilmaamaya marka waxa weeye waxaa ku ictiraadaysaan oo inaa ku caasi yani ku caasidaan ay ka dhalanayso waa inaanu noqon mooyaane munkar muxaqaq ah laakiin munkar muxaqaqa hadduu markaa noqdo ku inkira bimacnaa khasladaana ha ku adeecina yani sidaas iyada ah ayaa waxa weeye xaafid ibnu xajar iyo iyo waxa weeye yani markaa nawowiba ay markaa ku kulmiyeen oo ibnu xajar waxa u odhanaya waladii yadharu xamlu riwaayati lkufri cala ma ida kanat almunaazacatu fi lwilaaya falaa yunaazichu bima yaqdaxu fi lwilaayati ila ida irtakaba lkufra wa xamlu riwaayati lmacsiyati calaa ma salafka qaar ka midii taabiciinta iyo midhar saxaabada ka midii inay ku baxeen yani xukaamtii waktigooda ama madaxdii waktigooda qaar xajaaj ku baxa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi qaar ku baxa iyo qaar ku baxa yaziid ibnu mucaawiya iyo qaar waxa weeye khulafadii kale ama umaradii kale qaar ka mida ku baxa bixitaano badan oo kala dambeeyey ayaa dhacay oo lagu baxayay niman badan oo waktigii markaa yani salafka la yimi xukaam ah ama madax ah oo fisqi iyo xumaato yani lagu arkay in markaa lagu baxay ayaa ka yani dhacday culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida ibnu xasmi oo kale axaadiista markaa ku soo aroortay inaan xukaamta fasaqada ah lagu bixin mansuukh weeyo waa la nasakhay oo waxaa ka dambaysay axaadiista tilmaamaysa in waxa weeye munkar wixii la arko in gacan lagu bedelo ama in waxa weeye lala jihaado taas iyadaa baa ka dambaysay buu yidhi salafka markaa sidaa sameeyey yani saxaabada badankoodu ama qaalibkoodu kumay bixin xukaamtaas laakiin midhadh saxaabada ka mida ayaa arrinka noocaas oo kalea ku dhacay in badan oo taabiciinta ka midina waa ku dhaceen laakiin markii dambe arrinka ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku istiqraaray oo ku sugnaaday inaan xukaamta fasaqada ah lagu bixin ee daalimiinta ah oo aan lala dagaalamin waayo waxaa la arkay fasaad mooyaane wax kale inaanu ka dhalanaynin sidaas iyadaa baa la arkay salafkii waxa weeye ku baxayna wixii markaa yani ahlucilmiga ku baxay waxay culammadu ku xambaareen acdaar inay leeyihiin oo ibnu taymiya waxau odhanayaa waxay u qaybsamaan qaar aan axaadiistu soo gaadhin oo macduuriin ah oo gaadhitaanka axaadiista markaa diidaysa in lagu baxaa umarada fasaqada ah diidaysa in lagu baxaa gaadhitaanka aynay soo gaadhin darteed ayay ugu baxeen sidaas aawadeed waa macduuriin khitaabkuna qofka waxa uu sugnaadaa khitaabka takliifku bilbuluuq ayuu ku sugnaadaa sida qowlka raajixa muxaqiqiinta culammadu ay ku tageen marka ciddii aanu soo gaadhin mukallaf ku noqon mayso oo la odhan maayo maxaad marka ugu baxday iyadaan axaadiista markaa xarimaysa oo xaaraantinimaynaysaaba aynay soo gaadhin qolow waa kuwaasuu yidhi ibnu taymiya qolo labaad axaadiistu waa soo gaadhay laakiin agtooda kama sugnaanin waynay ta'awuleen oo waxay ismoodsiiyeen axaadiistu xaal gaara in lagu xambaarayo oo siday culammada qaarkood masaa'isha qaar u ta'awuleen bay u ta'awuleen ijtihaad bayna arrinkaasi uga dhacday culammadii sidaas iyadaa ku dhacay macduuriin bay ahaayeen oo iyagana waa loo cudurdaaray qolo kale oo saddexaad waxay u maleeyeen axaadiistaasi inay mansuukho tahay oo la nasakhay bay u maleeyeen iyadoo fii nafsi alamri ay tahay inaan la nasakhin dabadeedna markaysaga waxaan markaa siday la ahay ayay markaa iyaguna ku camal faleen oo waxa weeye markaysaga ay yani is yidhaahdeen xusuustay u maleeyeen inay naasiko tahay inay dabaqaan oo ku camal falaan ay dooneen axwaasha noocaasay marka arrinkoodu ahaa laakiin waagii dambe arrinka ahlusunna waljamaaca wuxuu ku istiqraaray oo ku ijmaacay oo ay isku waafaqeen inaan lagu bixin xukaamta fasaqada ah culamada ijmaacaa soo rarayna aad iyo aad bay u badan yihiin ee odhanaysa markaysaga ayaan lala dagaalamin yacni xukaamta daalimiinta ee fasaqada ah oo waxa weeye wax maslaxa oo ku jiraa ma jirto eeyaan lala dagaalamin ayaa arrinkii ahlusunna waljamaaca uu ku istiqraaray oo ku sugnaaday khilaafkii waagii hore la isku khilaafay ee taabiciinta waktigoodii khilaafku uu ka dhacay yani awaa'ilu wakti taabiciin xaalka noocaasa mid xujo noqonaya oo la cuskan karo ma aha iyadoo itifaaq ka dambeeyey ee sida arrinka ahlu sunna waljamaca uu ku istiqraaray ee ku sugnaaday in la raaco ayaa markaa waajibku uu yahay culamada markaysagaa ijmaacaas soo rarayna waa badan yihiin waxaa ka mida culamada markaysagaa ijmaacaas soo raray iyo istiqraarka arrin arrinka ahlu sunna waljamaca sidaa ku istiqraaray soo raray yani shaykhu lislaam ibnu taymiya oo waxau uhi istaqara amru ahli sunnati calaa tarki alqitaali fi lfitnati lilaxaadiidi asaxiixa ahaabitati can nabiyi sala allahu alayhi wasalam wasaaruu yadkuruuna hada fi caqaa'idihim waya'muruuna biالsabri calaa jawri اla'imati wa tarki qitaalihim wain kana qad qaatala fi lfitnati khalqun kasiiru min ahli اlcilmi wاddiin minhaaju sunati nabawiya juska afraad safxadda shan boqol iyo sagaal iyo labaatan ilaa shan boqol iyo soddon yani aabcata almuxaqaqa saas si leeg xaafid ibnu xajar waxa uu yihi xasan ibnu saalix ibnu xayi alhamadani markuu sheegayay tahdiibu tahdiibka tarjumadiisa ayuu wuxuu ka warramay salafka qaarkood inay aad iyo aad ninkaas markaa u maageen ninkaasina wuxuu ka mid ahaa ragga fuqahada ah ee cilmigale buu ka mid ahaa ee sufyaan athawri iyo udhigma ayuu ka mid ahaa bukhaari saxiixiisa waktiyada qaarkood wuxuu yidhaahdaa yani fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen sida xasan ibnu saalix iyo sufyaan yani markaa athawri iyo ragga uu sheegaya madaahibtooda soo naqliyo ayuu ka mid yahay imaamu bukhaari yani uu soo naqliyo ayuu xasan ibnu saalix ka mid yahay ninkaasoo kale ragga qaar baa aada u tacnin jiray oo salafka ka mid a ilaa qaarkood ay arkeen isagoo khushuucaya oo ay ku yidhahdeen acuudu billahi min khushuuci nifaaq oo ay ku yidhaahdeen marka ilaahay baanu ka magan gallay khushuucda markaa munaafiqnimada qaar kale marka isaga aad iyo aad bay u tacnin jireen oo dadka ay uga tanfiirin jireen oo uga caydhin jireen talow ninkaa maxaa lagu dalay ahlulcilmiga ka mid a ee madaahibtiisa iyo aaraadiisa imaamulbukhaari uu soo naqlinayo ee sufyaan athawriya u dhigma maxaa sufyaan athawri iyo ragga la midkee a'immadii ay ku tacniyeen oo ku maageen mid baa lagu yidhi maxaad u tacninaysaa markaysaga oo u yani u maagaysa markaasuu ku yidhi markaysa waxaan markaa aniga ayaa u dhaaman waan u naseexaynayaa buuri oo arrinkan markaysagaa radintan aan radinayo dadka caydhintaan ka caydhinayo maslaxa iyo danbaa ugu jirta isaga laftiisaana markaa maslaxa ugu jirta oo sababtay maslaxadii ugu jirtaa waxay tahay yacni sharka uu dadka ugu yeedhayo yacni waxyaalo shar ah oo uu dadka ugu yeedhayo ayaa jira dad fara badan oo aan dhaadaynin sharkaas oo iska raacaya ayaa jira haddii aan dadka laga tanfiirin oo laga caydhin oo aan markaa loo cadaynin oo looga digin markaa dabeedna waxaa badanaysa dembigiisa ayaa badanaya oo waxaa loo qabanayaa dembigiisa iyo dembiga markaa dadka atbaacdae raacday dirkaba in loo qabtaa suurowda markaa maslaxay u tahayoo aabbahood iyo hooyo hooyooyinkood waa u dhaamaa buui kuwa aan radinaya dacninaya anaaba u dhaama aabbahood iyo hooyooyinkood sababtaan ugu dhaamaana waxay tahay waxaan leeyahay dembigiisu yaanu badanoo sharkaa dadka ku ajiibaya ku raacaya iyo inay fara badan oo aakhiro waxaas oo shar ah aan loo qabsan si aan taasi u dhicin baan leeyahay war ho iskalaba war waraabaha ka carara sidaasaan markaa u leeyahay waxa lagu galay talo waa maxay xasan ibnu saalix ibnu xay alhamadaani waxa lagu ganay wax kale ma aha ahlulkabaa'ir kuu gaalaysiin jiray ma aha ahlulkabaa'irka iyo dadka markaa dembiyada waaweyn la yimaada amaba kuwa ku israaru gaalaysiin jiray ma aha waxa lagu haystaa ee waxaa lagu haystaa faasiq imaam ma noqon karo khaliifana ma noqon karo waajibna waxa ah in hadduu faasiq noqdo ninka xaakimka ahi lala dagaalamo haddaa caadilkaa lala dagaalamaa ma qabo xasan ibnu saalix waxaa lagu maagayaa ma aha yani xaakim caadilaha lala dagaalamo ee waxa uu leeyahay xaakimku hadduu faasiq noqdo oo daalim noqdo waa waraaba weeyaane dadka ha laga qabto o ha lala dagaalamo taasuu qabaa jumcada iyo jamaacada uu tukinayana yaan lagu daba tukan jumco iyo jamaaco midna yaan lagu daba tukan hana lala dagaalamo isaga iyo waxa soo raacaba ha lala dagaalamo inta lagu hayste a'immadu ku galeen ninkay sidaa u tacninayaane u maagayaan waa intaa weeye intaa weeye intay ku galeen ay a'immadu ku maagayan sidaas aawadeed ayuu ibnu xajar alcasqalaani markuu tarjumaynayo tahdiibu tahdiibka ninka xasan ibnu saalix ibnu xay la yidhahdo alhamadaani waxau odhanayaa waxa ugu badan ee ninkan lagu maagay waa mas'aladaa ku saabsan yani xaakimku hadduu faasiiq noqdo in la ridaa waajib ah jumciya jamaacatoonna in lala tukado maa hana lala dagaalamo arrinka noocaasina waxa weeye salafka qaar ka midaa qabay buuli wa qawluhum kaana yara sayfa yacni kaana yara alkhuruuja bisayfi calaa a'immati aljawri sidaasuu u jeedaa buu yihi ibnu xajare wa haadaa madhabun lisalafi qadiimun yacni bacdi salafka ka miduu u sugnaaday oo madhabtaasi waa horraysay laakin istaqara alamru calaa tarki dalika lamaa ra'awhu qad afdaa ilaa ashadda minhu fafii waqcati alxarati wa waqcati ibni alashcafi wagayrihima cidatun liman tadabbar waxa uu yidhi yani waxa weeye arrinkaas markaa lagu haysto oo ah lagu baxo a'immada markaa iyo madaxda dulmiga ee daalimiinta ah waxay ahayd madhab qadiima oo salafka qaarkood qaba laakiin arrinkii ahlu sunna wuxuu ku istiqraaray intaa layska daayo oo aan lagu bixinin aan lagu bixin oo lala dagaalamin yacni xukaamtaa dalamada ee fasaqada ah ee muslimiinta ah markay arkeen inuu arrinkaasi keensaday wax ka daran wacdina waxa ugu fillaayo wax wax lagu qaato dagaalkii markaysagaa waqcatulxara iyo wixii madiine ka dhacay iyo ibnulashcad iyo wixii waqcatuljamaajib ka dhacay umuurahaas wixii markaa dhacay waa dhowr iyo lixdankiibaa midna dhacday oo hijriyada sanadii saddex iyo lixdanaad midna waxay dhacday markaa sanadii saddex iyo sideetanaade taasaa wacdiyo waanaba ku fillay guud arrinkaa waxa uu ku sheegay tahdiibu tahdiibka tarjumada xasan ibnu saalix baad raajici yacni calaa xasabi xuruuf buu ku socdaayo way iska fududahay helitaankaad helaysa marka istiqraarka arrinka ahli sunne xaafid ibnu xajarna saasuu u sheegay culamo badan oo kale ijmaac bay mas'alada ku soo rareen oo waxay soo rareen inay culammadu ku ijmaaceen inaan waxa weeye xukaamta fasaqadaa markaysagaa inaan lala dagaalamayn culamada sidaas soo rartayna waxaa ka mida nawowi baa ka mida karmani baa ka mida yani waxaa ka mida ibnu bataal baa ka mida ahlu cilmi badan baa ka mida imaamu nawowi waxa uu yidhi wa ama alkhuruuju calayhim wa qitaaluhum faxaraamun biijmaaci lmuslimiina wain kaanuu fasaqatan aalimiin yacni bixista lagu baxayo iyo dagaalanka lala dagaalamayo xukaamta iyo madaxda xaaraan weeye culammada yani muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin inay xaaraan tahay walow haba noqdaan fasaqa aalimiina haba noqdaane ma banaana markaysagaa in lala dagaalamo sidaa waxa uu ku yihi sharxu muslimka mujalladka labiyo tobnaad safxadda laba boqol iyo sagaal iyo labaatan buu warkaas ku sheegay imaamu nawowi culamo kale oo ka horaysa oo qaadiciyaad iyo ka mid yihiinoo iyaguna ijmaacyadaa sheegay baa jira culamo kale oo dambaysay oo iyaguna markaysaga bujayrami iyo markaysaga sharqaawi iyo ay ka mid yihiin oo iyaguna ijmaacyada sidaa usoo raray baa jira marka waxa weeye arrinkii ahlu sunna hadduu ikhtilaaf markii hore lahaa ikhtilaafkii waa laga soo guuray oo labadii qowle la ysugu khilaafsanaa qowl ka mida lagu ijmaacay ijmaaca lagu ijmaaco labadii qowle la ysugu khilaafsanaa qowl ka midana ijmaac saxiixa weeyi oo culamada markaysa waxaad markaa jamaahiirtoodu ay saxiixiyaan oo ay yidhahdaan waa jima- ijmaac muctabar ah inuu qofkii dib u noqdo oo uu yidhaahdo markaysaga ikhtilaafkii waagii horean qalidanayaa qowl ka mida yacni mid saxa maaha weliba markaysaga iyaday acdaar leeyihiin weliba acdaartaasna ay ka mid yihiin qaarkood inaynay gaadhin axaadiista nahiyaysa oo diidaysa in lagu baxo markaysaga waxaan xukaamta fasaqada ah maadaama sidaas iyada ay tahay oo masaladaas ijmaacaasi ku sugan yahay axaadiistii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay ku soo aroortay in la khilaafaa ma banaana oo la yidhaahdo waxa weeye xaakimku hadduu faasiq noqdo ama daalim noqdo yacni dulmigiisa iyo fisqigiisa darteed iyo macaasida uu la yimi ayaa lagula dagaalamayaa wax banaan ma aha waxaanay tahay yacni sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam baa meesha taalla oo haddiiba ijmaaca laga yimaado wixii nebigu sala allahu alayh wasalam uu xaaraantinimeeyey in cid kale raacis la raacayo loo khilaafaa ma banaana oo lala yimaada imaamu shaaficina waxa u ihi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabanat lahu sunatu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen kay sunno rasuul u caddaato bimacnaa xadiid nebi oo saxiixii ku u caddaado inaynay xalaal u ahayn inuu xadiiskaa uga tago qowl cidi leedahay cid alla ciday doontaa noqdo haddii la yidhaahdo xadiidka nebiga waxaa loo khilaafayaa marka waxa weeye a'immada qaarkood oo abu xaniifa yidhi marka waxa weeye xukaamta fasaqadaa waa lagu bixi karaa ama sheikh hebel kalea yidhi ama waxa weeye waxa ku baxay yacni markaa culamadii taabiciinta qaar ka mida ku baxay oo la dagaalamay yacni markaa xujo noqon mayso waayo ilaahay dadka waxa uu su-aalayaa laba su-aalood yacni mas'alataan yus'alu canhu yus'alu canhumaa alwaluuna walaakhiruun laba su-aalood baa dadkii hore iyo dadka dambeba la weydiinay labadaas su-aalood maxay ahaatay waa maada kuntum tacbuduun maxaa caabudi jirteen xagga tawxiidka taasaa laga weydiinaya waxaa kaloo la weydiinayaa maada ajabtum lmursaliin rusushii maxaa ugu jawaabteen taana waa la su-aalaya maxaa ugu jawaabteen rusushii waa la su-aalaya marka haddii lagu yidhaahdo aakhiro xadiiskii nebigu ma ku soo gaadhay falyakrah maa ya'ti min macsiyati اllah walaa yanzicana yada min طaaca وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أحاديث مركا يعني سدا استلمام يسامى كسوكاد واتراضها محاد كقد جوابتي هذه لقى إلهده أو حضرنا إنسا إله يو الشيخ بالبان دبدا قبصدو يقول لي وحوية وعلقوا بحكرة أما هذا الكشيخ هبل أما أو هبل baad raacaysaa mise hadalka rasuulka ilaahay ayaad raacaysaa sheikh hebel miyaa lagu soo diray oo rasuul la soo diray miyaa mise waxa weeye nebi moxamed baa sala allahu alayhi wasalam lagu soo diray marka waxa weeye hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal cid kale in laga horgeeyaa jaa-is ma aho ma banaan falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun alim waxayna noqonaysaa rasuulkii oo xakam laga yeelo waayay haddii xadiidkiisii inta la khilaafo yacni sheikh kale la yidhaahdo waa la qallidanayaa waxay noqonaysaa inaan daacadii rasuulka tajriid loogu samaynin oo aan markaa loo saafi yeelin adeecitaanka rasuulka la adeecayo oo cid kale lala wadaajiyey in la adeeco bini aadam daaco mustaqala mustaqiloo madax banaanna ilaah iyo rasuulkiisoo keliya leh laakiin cid kale daacadoodu waxay ku dabrantao ku xidhan tahay yacni ilaah iyo rasuulkiisa adeecitaankay adeecayaan bay ku xidhan marka sidaas aawadeed ayaa waxa weeye uu yacni yidhi cabdillaahi ibnu cabbaas ura'hum sayahlikuun aquulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر يعني وحنو مالين يا كوان إلا هلاقي دونام سلا يا أبو يد سببتان مالين يا محيطها وحن كل يا رسولك إلهي وحيري يونا وحيقولين أبو بكر يا عمر وحيده وبمعنى هذا الكي رسولك وحي كهر كان يعني هذا أبو بكر يا عمر ليه وكل مدى وفضل يا بضنا haddii arrin halaag sababi kara ay tahay hadalkii rasuulka in laga horgeeyo hadalka abubakar iyo hadalka cumar oo hadalkii rasuulka la qaadan waayo bal maxaad filaysaa cidaa maqaamka abubakar iyo cumar aan gaadhi karin hawaysanna karin haddii hadalkooda laga horgeeyo hadalkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam marka mas'alada noocaasi waxa weeye waa mas'ala muhima haddii laga eego xagga marka waxyaalahay daliishadeen qolyaha odhan kara waa lagu baxaya hadday fasaqo noqdaan fisqigooda darteed baa loogu baxaya waxyaalahay daliishadeen waxaa ka mid a qawluhu tacaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin waxaa kaloo ka mida man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastaطic fabilisaanihi fain lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waxaa kaloo ka mida waxyaalahay markaa daliishadeen yani axaadiista markaa ku soo aroortay يعني فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن إلى آخره وهكذا كم إذا أحاديث زي مركة دليل شديد فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وهكذا كم إذا مركة يسقى عن وحيالها دليل شديد طائفة ممتنعة شرائع ذقار كود yacni inay la timaado diiday waxa waajiba in lala dagaalamo itifaaq baana mas'aladaa ku sugan itifaaq ayaa mas'aladaa ku sugan jawaabteedu waxay tahay waxyaalaha ay daliishadeen wax xuji iguma jira bacdiba xataa waxay daliishadeen faqatilu latii tabqi xataa tafiya ila amri illah oo waxay yidhahdeen waxa weeye hadduu faasiq noqdo waa markaysagaa waa daa'ifa baaqiya waa fi'a baaqiya marka kuwii layn la dagaalama kama miciinmid calaa kulli xaal waxyaalaha ay sheegeen oo dhami culammadu waxay sheegeen inaan xuja ugu sugnay waa mida markaysagaa culamada yidhi waa mansuuqo axaadiista xaaraantinimaynaysa waxaa lagaga jawaabayaa annasku laa yahbutu bilixtimaal baa qaacidadu tidhaahda waa ilaaba ilaa waa in loo hayaa in axaadiistani ay ka dambaysay banaynaysaa axaadiista markaysaga xaaraantinimaynaysa inay ka dambaysay waa in daliil loo haya waa midda labaade waa in la jamcin kari waayaa jamci maqbuul ah labadaa shardi haddaynay oofsamin in markaa la yidhaahdo waa mansuuqo ma banaan daliil keensanayo oo tilmaamaya inay ka dambaysay axaadiista banaynaysa ee caamka ah man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi gacanta ha ku bedelo munkarku arko iyo waxa la midkaa inay ka dambaysay daliil looma hayo waa ko qodobkaasaa ku filan inayna mansuuqo ahayn mid labaad baa weliba usii raacay ka usii raacay waxa weeye axaadiista waa la jamcin karaayo jamci maqbuula ka suuragala oo waxaa lagu jamcin karaa waa caamiya khaaso waa la ysku khasisaya oo in kasta oo marka mar kasta oo la jamcin karo oo la kulmin karo in la yidhaahdo waa markaa yacni waa la ysku nasakhayaa mid banaan mid banaan ma aha axaadiista tilmaamaysa man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi gacanta ha ku bedelo kii xumaan arkaa waa caam oo dadkaba caam bay ku tahay axaadiistan markaa xaaraantinimaynaysa in madaxda lagu baxo faasiqiinta ana madaxday ku gaar tahay khaas iyo caam hadday iscaaridaanna culamadu waxay yidhahdaan khaaskiyo caamka waa la ysku khasisaa siday jamaahiiru ahli cilmi qabaan markaysagaa cilmi usuul fiqina mudawanka ku ah ee lagu taqriiriyo oo in la yidhaahdo markaa waxa weeye caamkiibaa khaaska markaa nasakhaya yani wax saxiixa maaha wax saxiixa ma aha waa arrin baatila bay culamadu sheegaan inay taasi tahay in la yidhaahdo caam baa khaas nasakhaya waayo caamkiiyo khaaska waa la kulmin kara waxayna qaacidadu tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliilba in la wada camal siiyo labadaba lagu camal falo ba waxay ka haboon tahay in labada mid la camal tiro oo mid lagu camal falo ka kalaa la furo haddana labadaba in lagu wada camal falaa waa suurtoobi kartaa oo la isku khasisa waxa kale oo markaa yani lagaga jawaabay man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadihi imaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati waljamaca ayaa wuxuu yidhi markaa gacanta waa ku inkirayaan laakiin waxa weeye markaa ma laasimsanayso gacanta in lagu inkiraa dagaal ma laasimsanayso bacdi culamada ka mida waxay ismoodsiiyeen gacanaha lagu bedelo ilaaba ilaa dagaal baa ka laasimaya bay yidhahdeen sidaas aawadeed bay waxay yidhahdeen falyuayirhu biyadihi waxay u taallaa xukuumadda laakiin dadka kale ee raciyadda ah gacanta iyagu waxba kuma bedela warkaasina sax ma ah ee waxa weeye gacanta in lagu bedelo iyo in la dagaalamaa laba shay oo isku xidhan ma aha waxaa dhici karta gacantii in wax lagu bedelo haddana aan dagaal dhicin oo waxaa ka mid aba markaa imaam axmed ibnu xambal uu yihi imaamu ahli sunnati waljamaaca gacantii lagu bedelaya aalaat lmalaahi iyo asnaamta iyo waxyaalaha lamidkaa in la burburiyaa ka mid a khamrigii in la daadiyaa ka mida gacan baa lagu bedelay dagaalnama dhicin kuwa islaynaya in la kala qabtaa ka mida gacan baa munkarkii lagu bedelay ila islaynta islaynayaa kuwan muslimiinta ahi waxa weeye markaysa waa marka waa munkar waba carruuro islaynayaad soo martayba munkar weeye inaad isku daawataa kuma banaan waa inaad kala qabataa munkarka waa inaad bedeshaa waa inaad kala qabataa gacan baad ku bedeshay dagaalnama dhicin marka ma aha haddii la gacan ha lagu bedelo macnuhu hala dagaalamo inay tahay farqaa udhaxayn karo marna dagaal bay keensan kartaa marna ma keensan karto sidaas aawadeed yani waxa weeye daliil ku cad oo mas'alada ku tusinaya gacanaha lagu bedelo mar waa caam oo xukaamta kuma saabsane wuu ka caamsan axaadiista kalaa khasisaysa mar kalena markaysagaa ma laasimsanayo ilaaba ilaa gacan ku bedelkii dagaal ma laasimsanayo ee farqaa udhaxayn karo way kala bixi karaan macnaha imaam axmed ibnu xambal uu sheegayna markaysagaa yani adbarbahaari laftiisuna waxa uu ku sheegay sharxu sunnaha kitaabkiisa la yidhahdo ku sheegay alinkaaru bilyad laysa bisayfi wasilax buu odhanaya wakadalika xaafid ibnu rajabna waxa uu ku sheegayaa jaamicu lculuum walxikam markuu sharxayo man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi taana sidaas iyada abaa lagaga jawaaba marka waktigaad moodaa inuu dhacday saas aawadeed insha allahu tacaala yani xadiidka waxa u hadhay markaysaga yani daaqibaa hadhay marka wuxuu inoo noqon doonaa yani xalqadda inoogu xigta wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على كل حال موضوع يتصور من الشريك waxa uu ku saabsanaa alkhuruuj cala alfasaqa in waxa weeye xukaamta ama daalimiinta ama fasaqada bixista lagu baxayo waxaynu tilmaannay inay bacdi culamada ka midii waxyaala daliishadeen oo ay yidhaahdeen yani markaa waa banaanta in lagu baxo marka masalada noocaasna waxaynu sheegnay inaynay sax ahayn oo markaa sida ahlu sunna waljamaaca arrinkooda ku istiqraaray inaynay banaanayn ilaa kufri cad oo aan ta'wiil lahayn oo sariix ah oo aan ta'wiil lahayn wax kale aqbali karin ilaa uu ka muuqdo inaan markaysaga aynay dhici karin in lagu markaa in lagu baxo aynay suurtoobi karin taasna waxa weeye waa soo sheegnay bacd aladilla oo masalada ku saabsan qolyaha kale waxyaala ay daliishadeenna qaar ka mida waa ka jawaabnay waxyaalaha ay daliishadeen waxaa ka mida inay yidhaahdeen waxyaalaha u daliilka waxaa ka mida bixista lagu bixi karo waxaa ka mida man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisan waxaynanu tilmaanay taas inay ku saabsan tahay inay caam tahay naska caamka iyo naska khaaska hadday tacaarudaanna inaynay markaysa wa markaa yani burinaynin oo aynay markaa iska hor imanayn ee la isku khasisayo ayaa ahlucilmigu sheegeen wakadalik man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih biyadihi ma laasimsanayso ilaaba ilaa dagaal ala dagaalama laasimsan mayso oo tafriiqii la kala farqinaya aalaadkii malaa'igii markaa la burburinaya khamrigii la daadinaya ashyaada noocaasba gacan baa lagu bedelay gacan ayaa lagu bedelay waxyaalaha kale ku sugan waxaa ka mid ah culamadu markay ka warramayaan baabka inkaarulmunkarka gacanta goorta lagu bedelayo lafteeda ama munkarkaba la hayirayo shuruud buu leeyahay shuruudana waxaa ka mid ah waa in munkarkii wax kale oo ka munkarnimo weyni oo ka dembi weyni waa inayna ka dhalanayn qaacidada noocaasna waxa way ahlucilmigu waa isla ogoliye oo munkarka laguma suuliyo yani bima huwa ankaru minhu wax ka munkarnimo badan in lagu bedelaa ama lagu suuliyaa ma banaana ayay ahlucilmigu markaa yidhahdeen wax ka munkarnimo badan in lagu suuliyaa ama lagu bedelaa ma banaanay culamadu yidhahdeen sida sheekhulislaam ibnu taymiyaba uu ku tilmaamayo majmuuc fataawaha sidaasi la yani markaa uu sheegayo yani alcalaamatu ibnu lqayimna kitaabkiisa la yahay iclaam lmuwaqqiciinka juska saddexaad awalkiisa uu ku tilmaamaya uuna markaa ibnu taymiya yidhi laa yuzaalu munkaru bima huwa ankara ankaru minhu wax ka munkarnimo badan laguma zuuliyo oo mujaladka waxa weeye shan iyo soddonaad ee majmuuc fataawaha safxadda koob iyo labaatan uu markaa sidaa ku sheegay meelo kalena marka uu sidaas iyadaa ku tilmaamay ahlucilmiguna ay sheegeen marka haddii munkarkii ay ka dhalanayso munkar kale oo ka weyni culamadu waxay isla waafaqsayihin oo isku ogol yihiin inaan markaa in la suuliyaa inay banaanayn wartakib ilafa min durayni wakayiran lada siwa haadayni yani akafu dararooyinka waxa la yidhaahdo yani ahlucilmigu waxay yidhahdaan labada darar hadday iscaaridaan ka yar baa la qaadanayaa si ka weyn loo daafaco si ka weyn loo daafaco marka xaaladda munkarka ka weyne ka dhalanaya iyo mafsado ka badani waa noocii yani waxa weeye dararkii weynaa wey dararka yarina waxa weeye ka hore in lagu sabro oo la iska daayo yani weya waxaanu sheegay maxamed amin ashanqidi kitaabkiisa adaa bayaanka markuu sharxayo qawluhu tacaala calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum inay muslimiintu ku ijmaaceen laba markaysagaa darar hadday iscaaridaan ka weyn in lala yimaada inaan u banaanayn ama munkarkii munkar ka weyni markay ka dhalanayso in la inkiraa inayna banaanayn ijmac buu masalada noocaasana kusoo naqliyey aayadda suurat lmaa-ida markuu sharxay sideedaba markaysaga waajibaadka sharcigu waxay ku xidhan yihiin qudro iyo awood marka meel aan qudra jirin oo aan marka waxa weeye mafsadadii taallay aan la suulin karaynin ama aan la yarayn karaynin in lasii carsho carsheeyo mafsadada lasii farabadiyaa mid banaan ma aha waayo culamadu waxay dhahaan laa waajiba maa